أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axada taariikhda hijriyadan waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah khilaafka iyo kala qaybsanaanta murtadiinta oo cirka isku sii shareeraya xildhibaano iyo madax horey xilal uga soo qabtay kooxdaas oo si weyn uga soo horjeestay hannaanka siyaasadeed ee gurgurte dhurboobka ka socda muqdisho iyo doorashooyinka oo lagu dhaliilaya kooxda xasan sheekh haddaba barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan shariif murtad oo hadal uu jeediyey si weyn ugu weeraray gurgurte iyo xukuumaddiisa wararkii ugu dambeeyey faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah weerar mujaahidiintu ay ku qaadeen dhismo guri ay ku shirayeen xubno ka tirsan maamulka riddada ee gobolka shabeellada hoose waxyaalo kala duwan oo weerarkaasi ka dhashay barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonnaa kulan ballaaran oo looga arrinsanaya horumarinta dacwada una dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo culimmada wilaayaadka dalka oo ku soo dhammaaday degmada jidhib kelimaadkii laga jeediyey iyo aragtidii kulankaasi ka soo baxday faafareebka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale qodobada kale waxaa ka mid ah mid ka mid a golaha wasiirada kooxda riddada soomaaliya oo weerar afkaa ku qaaday siyaasiyiinta iyo xildhibaanada mucaaradsan nidaamka madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya etoobiya oo dhegaha ka furaysatay dhawaqa kooxda gurguurta ee ku aadan kabixitaanka ciidamadooda soomaaliya kuna adkaysanaysa go'aankeedii hore maxaa xigi doona haddii la gaadho bisha diseembar ee soo socota faafareebka ayaad ku maqli doontaan walaalaha cabdulqaadir rabbaani iyo suheyb ayaa faafareebka caawa igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinaya waxaad si toosna uga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosna uga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
اليوم كسرى انشر الدين ضياء waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday dhismo ay ku shirayeen xubno ka tirsan maamulka riddada gobolka shabeellada hoose waxyaalo kala duwan ayaa ka dhashay weerarkaasi qodobkaasi sidoo kale kataa'ib ikhbaariyah oo caawa baahisay qaybta toddobaad muuqaalada howlaha qaybinta sekada xoolaha nool waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaa caawa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani aad baad u mahadsantaha walaalka bashiir muxiidiin abu ayman haddii aynu eegno xubinteenna hadal heynta iyo sidoo kale guud marka warbaahinta waxaynu kusoo qaadanaynaa ee innagoo caawaba ku bilaabayna barteenna faafreebka wararka oo maanta qodobo kala duwan qoray aynu waxaynu kasoo qaadanaynaa ee mid ka mid a qodobada ugu muhiimsan waxaynu kasoo xulanay duleedka muqdisho oo howlgal uu ka dhacay mujaahidiinta ayaa maanta waxa ay qarax la beegsadeen guri ay ku shirayeen xubno ka tirsan maamulka riddada ee shabeellada hoose kaas oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho xubnaha halkaas ku sugnaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maamulka riddada ee shabeellada hoose waxaana burburay gurigii ay murtadiintaas ku shirayeen bashiirow sidoo kale kataib al ikhbaariya ayaa waxa ay soo saartay muuqaal markaa kooban oo soconaya toddoba daqiiqo iyo dhowr sakin waxaana muuqaalkaas uu ku saabsan yahay qeybtii toddobaad ee mashruuca qeybinta zakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol lix afartanka hijriga waxaana zaka qeybintaasi ay ka dhacday wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose gaar ahaan tuulada hiijo maxamed oo hoostagta degmada baraawe ee wilaayadaas shabeellada hoose markana bashiiro haddii aan soo qabto websiteka somali memo ciwaano kala duwan ayuu qoray oo warar kala duwan ayuu falanqeeyey hase yeeshee ciwaanka aynu kasoo xulanay ayaa waxa uu yahay etoobiya oo dhagaha ka fureysatay dhawaqa xukuumadda kooxda riddada ee xasan garguurte kuna adkeysanaysa go-aankeedii hore gaalka lagu magacaabo nebiad katajo oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in qorshayaashii ay ka lahaayeen soomaaliya ay sidoodii hore usii socon doonaan isagoo aan marnaba soo hadal qaadin diidmada kaga timid kooxda riddada ee soomaaliya gaalkan oo halhees ka dhiganaya la dagaalanka al-shabaab ayaa yidhi al-shabaab waxa ay weli walaac ku yihiin amniga qarankayaga dagaalada looga hortegayana way sii socon doonaan si looga hortago in ay khatar ku noqoto ama loo ogolaado in mar kale dib loo soo celiyo gabagabada warbixintan ayaa waxa ay leedahay maalmo ka hor ayay ahayd markii wasiirka gaashaandhigga ee kooxda ridada ee murtadka lagu magacaabo cabdulqaadir maxamed nuur oo shaaca ka qaaday in etoobiya aanay ka qeybgali doonin waxa uu ku sheegay howlgal cusub oo midooda gaalada afrika ee soomaaliya ee marka magacooda lasoo gaabiyey loo yaqaano a u s som ee la qorsheeyey in uu bilowdo janaayo aad buu mahadsan yahin walaalkeen cabdulqaadir rabaani ayuu kaasi ahaa markan iyo khilaafka iyo kala qaybsanaanta murtadiinta ayaa cerkiis ku sii shareeraya xildhibaano iyo madax hore xidhaal uga soo qabtay kooxdaas ayaa si weyn uga soo horjeestay hannaanka siyaasadeed ee gurgurtay wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya murtad fiqi ayaa sheegay in xildhibaanada mucaaradka ku ah kooxda riddada ay u shaqeeyaan dowlado shisheeye ayna ka soo qaateen lacago waxaa ayaan darraa in nin xildhibaana uu la soo istaago maalin dhoweyd wasiiro iyo madaxdii dalka inuu ceebeeyo oo yidhaahdo dhulka waxaa lagu kala gadanaya gorgortan baa ka socda madaxtooyadii wasiiradii waxay rabaan bay gadanayaan madaxdii dalku saasay samaynayaan in nin xildhibaani arrintaas la soo istaago oo magac xumayn dalka uu sidaas ula soo istaago dalkanna waxaan ognahay rag mas-uuliyiina oo lacag lagu soo siiyey oo dowlado kale lacag ay soo siiyeen oon haynaa faktiskooda iyo xaqiiqdooda oo maaragtay magac dil sameeya biil ku qaat magac dilkana qaad sameeya biilna ku qaat waana ognahay taas waana la ogyahay wayna is yaqaanaan dadkaas dadkaas inay dadka soo hor istaagaan ma ahayn oo weliba soomaali inay waxu sheegaan ayagoo la ogyahay dowlad kale lacag inta soo siisa markaas saas leenaha in aniga dadka ku leebalgaraya dadka mayhi laakiin xaqiiqo lahayo weeye in inta wax la soo siiyo biil bil kasta u soo dhaco ah meeqaad sheegtay meeqaad dowladda iyo dadka ceebaysa meeqaad dad wada socday kala firdhis meeqaad doorashada hor istaagtay
dhinaca kale murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ku ah kooxda xasan sheekh ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho waxa uu dhaliilay kooxda xasan sheekh hantida qaranka ee la gadaayo ha la joojiyo in wasaarado iyo wakaalado aysan lahayn meelay degan yihiin ay xarumo lahayn hantidii dhulko dhan qaranko dhan leeya waa laga maarmay sax maaha dowladdii way macno beeshay way qiimo beeshay dalkii xukuumad tayale kama jirto amni waa aragteenoo meesha hadda uu maraya in kaga sheekaynayno dagaalkii al-shabaab meeshuu maraya la isaga sheekaynaayo kelimatu xaqin uriidu biha extension waay waa kelimad xaqi qof iyo cod laakiin extension uu madaxasha ku doonayo dhanka kale waxaa maanta gelinkii dambe baraha ay soomaalida ku wada xiriirto ku faafay hadal uu jeeday madaxii hore ee kooxda riddada murtad shariif sheekh axmed isagoo dhaleeceen kala duwan u jeediyey hogaamiyaha villa soomaaliya waxa uu ninkan soo hadal qaaday inta uula hadlayay warbaahinta arrimo dhowr ah oo ay ugu horeyso doorasho qofiy cad oo uu murtad xasan sheekh maxamuud doonayo inuu hirgeliyo balse ay ka soo horjeedaan inta badan siyaasiyiinta riddada marka la yidhaahdo waxaa la qabanayaa qof iyo cod waa wax aad iyo aad u fiican laakiin soomaha in laisweydiiyo see lagu gaari karaa qof iyo cod magaaladan maanta aan joogno oo caasimadda ah oo dowladda ay ku shaqaynayso ma ka dhici kartaa qof iyo cod oo dadka intay baxaan cod ma u dhiiba karaan su-aashaasa kuu taallaa labo dalkan waa federaal laba dowladood ama laba maamul goboleed ayaa waxay ka biyo diideen hannaanka hadda waxu socdaan haddii doorasho la qabanayo saa uga qayb qaadanayaan saddex hore waxaa u maqnaa somalilan wadahadalaa socday wadahadalkii waa istaagay meel adagaa la gaaray see lagu doonaa habkee lagu doonaa maxaa yeelay kii joogaba hadduu cararaayo mid hore u tegay see ula hadlaysaa maxaa u sheegaysaa waa su-aasha meesha taala aniga waxaan aaminsanaha wax suuragelaya inaysan ahayn mana suurageli karto arrinta ammaanada doorasha laga hadlaayo warkeeda iska daaya war meesha dowlad ma loogu imaanaya wax waxaa lagala wareego ma loogu imaanaya hadal ku taagan yahay waa hagaag dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yahuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza ee ka dhanka ah shacabka muslimka ah ee reer filistiin bashiir oo saacadihii lasoo dhaafay duqaymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey weerarada ugu badanna waxa ay ka dhacayaan mukhayamka jabaaliya iyo sidoo kale baytulaahiya wariyaashu waxa ay soo wariyeen in saddex filistiiniyiin ah lagu dilay madaafiic ay tuurayeen taangiyada ciidanka sahaynada oo ku dhacayay xaafada ka tirsan baytulaahiya sidoo kale mukhayimka jabaaliya iyo nusayraad iyagana weerare ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ayaa ka dhacay waaxda caafimaadka magaalada khaza afar iyo labaatanki saac ee lasoo dhaafay waxa ay sheegtay in tirada shuhadadu ay gaarayaan ilaa soddon iyo shan halka dhaawacyadu ay yihiin boqol kow iyo toban kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo saddex kun toddoba boqol sagaashan iyo sagaal halka dhaawacyadu ay yihiin boqol saddex kun lix boqol iyo kow kale dhanka kale bashiir oo maanta daanda galbeed waxaa ka dhacday fal ay geysteen dad sahayno ah kadib markii ay dab qabadsiiyeen ilaa saddex gaari oo ay lahaayeen dad falastiiniyiin ah sidoo kalena ay weerareen guryo ay degganaayeen deegaanka fawriig ee dhaca bariga magaalada naabolis sidoo kale waxaa la soo warinaya in dadka yahuudda ah ay dab qabadsiiyeen dhul beereley ah oo ay lahaayeen dad falastiiniyiin ah dabcanna bashiirow dhacdooyinkan aad ayay u soo badanayeen tan iyo markii yahuudda ay ku duuleen magaalada khaza yahuudda ayaana daanta galbeed waxa ay ka geysanayaan dhacdooyin aad u xanuun badan oo aysan inta badan warbaahinta soo tabinaynin sababo ku aadan iyadoo lagu mashquulay dagaalka khaza xubintan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo degmada jilib kulan ku saabsanaa horumarinta dacwada ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jilib shir socday saacado badan ayaa looga hadleeyay horumarinta dacwada shirkan waxaa qabsoomidiisi lahaa mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka soo qayb galay ku dhowaad labaatan ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga talooyin ayaa kulanka la isku dhaafsaday idaacadda islaamiga andalus ayaa goobjoog ahayd halkii kulanka uu ka dhacayey markii uu soo idlaaday walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa mikrofoonka dhex dhigay culimmadii shirka ka qayb gashay su'aalo dhowr ah ayuuna weydiiyey dhammaan culimmadii ka qayb gashay shirkaasi bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku sugannahay mid goob ay ku shirayeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo in badan oo ka mid ah mashaa'ikhda ee wilaayaadka islaamiga ah ujeeddada kulankan waxa uu ahaa sida loo horumarin kara dacwada waxaa halkaa ila joogo qaar ka mid ah culimada culimada talooyin fara badan ayay soo jeediyeen markan waxaa ila joogo sheekh cabdulqaadir oo ka mid ah culimadii shirka lagu casuumay ujeedkiisuna uu ahaa qaabka loo horumari kara dacwado sheekh cabdilqaadir kusoo dhowow muddo badan ayaa halkaa la fadhiyey aaraa badan ayaad soo jeediseen oo culimada ay soo jeediyeen bal adiga aragtidaada iyo bal waxyaabaha laga hadlayay iyo kulanka noocan oo kale ah muhiimadda uu leeyahay horumarinta dacwada alxamdulilah jazaak allahu khayran awalan waan dhowahay waan ku dhowahay culimada ay isugu yimaadeen ee lagaga tashanayay kayfa nutawir aw tatwiir adacwa waxa loo yaqaano waxaan isleeyahay horta dacwada adacwa alislaamiya markii la yidhaahdo waxyaabaha ay ku taagan tahay ee asalka ah waa wixii lagu bilaabay ama asalka uu ahaa shay waliba waa asal buu leeyahay iyo farac dacwada waxa u asala alkitaab wasunna dacwada islaamiga ah haddii la rabo marka in dacwa alislaamiya wax laga qabto ama la hormariyo ama la ballaariyo wax kastoo si kastoo loo dhigaba waa in halkii ay kasoo indilaaqday laga indilaaqo oo qur-aanka kariimka ah tacliimtiisa iyo barashadiisa iyo aqoontiisa in la horta maaragtay ihtimaamka ugu horreeya la siiyo sidaasoo kale kitaabka hadde maaragtay qur-aanka kariimka ah waxaa wehelisa sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo ah waxyeenkii in marka sunnadana iyaduna saasoo kale la siiyo tarkiiska ama maaragtay ihtimaamka ugu horreeya la siiyo qur-aanka oo kale markaan dhahno waa barashadiisii caadiga ahayd ee maaragtay loo baranayay alfaad ahaan la xafidayay xifdigiisa sida madaarista qur-aaniga ahayd iyo macaahidii muxuu ahda qur-aanka tasxiixiisa maaragta lagu baranayo oo kale iyo sidaasi lamid ah macaanida qur-aanka isaguna in juhdi badan iyo dadaal badan lagu bixiyo sida tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo kale in maaragtay aad iyo aad maaragtay loo tarkiisiyo oo ummadii la baro weliba majaalaad kala gedisan dadka ha loo baro dadkii hadba cid waliba sida itaalkeeda ama taagteeda ama tabarteedu ay tahay iyadoo loo eegayo ajzaa qur'aanah meelaha qaarkooda ama muxuu ahay maraakista qaarkooda ajzaa laga dhigo meelaha qaarkooda asbaac laga dhigo meelaha qaarkooda qur'aankii oo wada furan in maaragtay la fahamsiiya dadkii mar kasta oo faham qur'aanka kariimka laga helay sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam kuwaasoo aslu dacwaba ahaa ummaddii inay dacwadoodii sii horumarto oo ay maaragtay muxuu ahay tadawur iyo isbeddel samayso aad baa loo rajaynayaa wax ugu badan ee qur-aanka iyo sunnaha ay sharxaan haddii sida la yaqaano waa towxiidka allah subxaana wa tacaala caqiidada islaamiga ee saxda ah siiradii nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo dhaqankii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayay maara kitaab iyo sunno sharxaan sida la yaqaano marka ummaddii haddii usuushaasi laga dhiso wax badana laga fahamsiiyo wax badan oo isbeddela ayaa dacwada ku imaanayaan isleeyahy waayahay mas-uuliyiinta maktabka dacwada heer xarako qodobo badan ayay soo bandhigeen oo ka mid ah sidee asaaliibta loo marayo marka ee dacwada la raba in la hormariyo talooyin badan ayaa laydinka weydiiyey haddii aad tihiin culimadii oo kale namadka amaba qaabka ay dacwada ku socota muddana ay kusii socon jirtay dabcan horumar badan waa laga gaaray lagamana daalo oo markastana dee talooyinka in lagu soo daro sidii ummadda muslimiinta dacwada loogu horumarin lahaa adiga ka sheekh cabdulqaadir ahaan maxaad is leedahay oo kale meelaha amaba dadku wax la baroo kale adduunka hadda marba waxbaa qaabbaa wax loo sii horumariyaa oo kale maxaad is leedahay adigu way kugu jirtaa oo haddii la sameeyo dacwada intaa waa laga sii horumarin karaa jazaak allahu khayran waxaan is leeyahay masalada ku saabsan tatwiir asaaliibi dacwa ama tanwiic asaaliibi dacwa marka la yidhaahdo runtii waa sax dacwada waxaa gundhig u ah baan niri kitaabka iyo sunnaha haddii rag khaas oo la kafaala qaada kara ay jiraan maaragta la habee minba muxuu ahay sida dacwada oo kale maktabka dacwadaha ee guud rag la muxuu ahay kafaala qaado oo la yidhaahdo idinka wax bartaa xataa mudda loo qabta haddii la doono culimo loo sameeyo muxuu funuun kala gedisan bara ayagana ay ku tashadaan waqti hebla inay waxaasi ka takharujayaan ama cilmigaasi aqoontaasi ay insha allahu tacaala ay maaragtay ay koobi doonaan ama ay fahmi doonaan cala alaqal si fiican ay u fahmi doonaan marka waxaan isleeyahay in ayaga ihtimaam la siiyo owqaad iyo maaragtay loo yeelo inkastoo dacwadu aysan arrintaas iyada ka daalin oo mar walbaba ay wado siyaala kala gedisan ay u samayso marka waan isleeyahay asaaliibta markaa wax lagu horumarin kara inay ka mid tahay in arrintaa la sameeyo oo maaragtay wixii la daryeeli kara gaar ahaan waan isleeyahay bismi illaahi raxmaan araxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wabacdu shirkan maktabu dacwa ilallaahi ayaa soo qabanqaabiyey culimadii jazaahum allahu khayran isu timidna waxaa looga hadlaayay sidee dacwada loo horumariyaa sidee shacaarka loo dhaqangeliyaa qof waliba inuu yidhaahdo anta daaciya qof daaci baa tahay see lagu dhaqangeliyaa oo qof waliba shacaarkaas uu xambaari karaa ummadoo dhan inay ducaatun ilallaahi ay yihiin loona horumarin karaa way socotaa laakiin boorka looga jafi lahaa ayuunbaa looga hadlaayay si fiican baan looga wada gorfeeyey adigu maxaad aaraha ku darsatay oo fikira maxaad isleedahay shirkan waxyaabaha ka soo baxay in dacwada la hormariyo si fiican dacwada shirkan waxyaabaha talooyinka way badnaayeen laakiin fikirka aniga aan ku darsaday waxaa ka mid ah wilaayaadka culimada joogta mar kasta inay ka tashaawuraan joogto ay noqoto inay ka tashadaan waxaa ka mid ah baadiyaha dacwadeeda in la horumariyo waxaa ka mid ahayd in dugsiyada qur'aanka baadiyaha ka jira iyo dugsiyada qur-aanka magaalooyinka magaalooyinka ka jiraba in la kobciyo kor loo qaado waqtiyadooda la habeeyo jadwal fiican loo sameeyo waxaa ka mid ahayd cadowga barta uu joogo shacabka joogo waa shacabkeena muslimiin muslimka ah in iyaga naftooda sidii dacwada loo gaarsiin lahaa looga hadlo waxaa ka mid ah ilaah hadduu ku noo yahay tuulooyinka ku hareeraysan magaalooyinka sidii dacwada loo gaarsiin lahaa muhaajiriinta mujtamaca ku dhex nool oo luqadoodii gaarka ay tahay si gaar ah in barnaamijyo loogu samayn lahaa ayaa ka mid ah sharaaixda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidii dacwada loo gaarsiin lahaa baa ka mid ah waxaa ka mid ah ilaah hadduu ku nooyay maraa in gabdho way jiraan maraakiis bay leeyihiin aad bay u horumareen raggana in sidaas oo kale la horumariyo duruusta ummadda ay ku xiranto maasha allah arrimahaas ayaa ka mid a waxyaabaha runtii ii muuqday ugu dambayn waxaan kusoo gabagabaynayaa in qof kastoo muslim ah uu qaato shicaarka ah kullunaa ducaatun ila allahi saxaabadu saasay ahaayeen dhammaantayadu ducaad baan nahay diinta ilaahay faafinaysa sidaasay ahaayeen iyagoo tadbiiqinaha aayadda ilaahi subxaana wa tacaala waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixa waxay dhaqangeliyeen xadiiskii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbii wadalika adcafu liimaan waxaa ka mid a dhaqangelinta la dhaqangelinaya aayadda ilaahi subxaana wa tacaala uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari nabigeena sal ly slam xadiidtiis baa ka mid a nabigu uu yidhi man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacili nabigu inuu yidhi sal ly slam addaalu cala alkhayri ka faacilihi intaasoo dhan waxay tilmaamayaan qof kastoo muslim ah in meeshiisa uu dacwada ka faafiyo xaqan uu sheego wanaagana uu faafiyo xumaantana reebo sheekh maxamed balle ayaa ii muuqanaya oo isagana ka mid ahaa culimadii shirka muddada dheer ee isagana ka qayb qaatay sheekh maxamed balle soo dhowow sidee loo horumarin karaa dacwada waxaa sidoo kale ka mid ah in la helo asaaliibta lagu horumarin karo dacwada aad baan u dhowaahay dhuubow allah ku barak sidaad u sheegtay muddo fara badanna waa fadhinay dad badan oo wajahaa oo culummona waa laysugu keenay haddii meel laysugu yimaadana istifaadada iyo kala faa'iidaysigu aad buu u badan yahay dadkii iyo culummada ahaana wax badan oo ka mida way fadhiyeen shirkaasi wuxuu ahaa shir aan isleenahay ilaahay subxaana watacaala baa isugu keenay thimaar iyo miro fara badanna way kasoo baxeen ujeedaduna waxay ahayd tadwiiru dacwa si macnaha dacwada si loo horumarin lahaa dacwadu ayadaa asal ah oo awalan waxa weeyaan xataa jihaadku dacwada ayuu hoos gelaya meesha ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay balliq maa unsila ilayka min rabbika asaaliib fara badan iyo wasaa'il fara badan iyo nuqaad fara badan iyo talo fara badan ayaa la soo jeediyey dhammaantoodna ay salka ku hayso sida ilaahay subxaanahu watacaala towxiidkiisa loo faafin lahaa sida jihaadka ilaahay subxaanahu watacaala dadka loogu dardargelin lahaa sida xalaqaadka iyo masaajidda iyo madaarista iyo dhammaan macnaa loo horumarin lahaa oo kor loogu qaadi lahaa arrimahan oo dhan waa macnaha in dadkii macnaha dhammaanta towxiidka ummadda la gaarsiiyo hadday tihiin kuwa reer baadiyaha hadday yihiin kuwa magaalada soo gala hadday ku yihiin kuwa magaalada macnaa afaafkeeda hadday tahay makaatibtii magaalada laftigeeda iyo macnaha waxa weeyaan macnaha ku yaala sida looga faa'iidaysan lahaa ambiyada oo dhan shay shaqadii loo soo dirayo waa dacwada maadaama ay arrintu ay sidaa tahay in juhdi badan lagu bixiyo fadhi badan lagu bixiyo waxa weeye magarasa tale weydaarsi badan lagu bixiyo waqti badan lagu bixiyo sida macnaha tanoo kale aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maktabka dacwada mirahaas ka soo baxayna dadku indhahoodii ku arki doonaan insha allah aniguna ilaahay subxaanahu watacaala baan uga diin yeelanaynaa waxaan kaloo ku dardaarmaynaa dadku inay dacwada ilaahay u istaagaan waxa uu leeyahay nabiga sal ly slam balliquu canii walow aaya saasaan dadka u dardaarmi lahaa jasaak allahu kheyr sheekh maxamed balle ayuu kaasi ahaa oo inagala qayb qaadanayay barnaamijkeenna oo aan runtii kaga wareysanaynay dacwada iyo weliba sidoo kale asaaliibta ee lagu horumarin karo aad baan ula dhacay aniga aragtidaydu iyo go'aamada la qaatay iyo waxaa la magan yahay mustaqbalka insha allahu tacaala oo laga midho dhelin doono isbedel waxaa lagu keeni karaa horta wixii laga tashaday in ficil itusoo itaabsiya loo bedelo ugu dambeyn waxaa igu jirta oo anigu aan ku darsan lahaa horta inuu ilaahay iga dhigo kuwa hormuudka ka ah ee dacwadda faafiya naftayduna waajibka isaaran aan iskaga rido ummadayduna waajibka igaga aadan aan kaga guto in aan ka mid noqdo hadal keliya aan laga dhiginoo iyadoo ficil ah oo midhihiina itusoo itaabsiya uu soo baxo ayaabaan iska jeclaan lahaaba anigu runtii walaalka sida aad maqlayso culimadu muddada dheer ay fadhiyeen fikir iyo talooyin badan ayay soo jeediyeen ujeedaduna waxay amaba culimada ee laga dareemayo horumarinta dacwada waxaa laogayahay dacwada waa ay socotaa muddo dheerna ay soo socotay waa un sidii loo sii horumarin lahaa maadaama ay wilaayaadku muddo dheer jiraan sheekh cabdiwaaxid ayaa markaan ila joogo sheekh cabdiwaaxid soo dhowow bal talooyinkaaga aad ku darsatay shirka iyo bal ujeeddaduna ay ahayd sidii dacwadan loo sii horumarin lahaa oo talooyin cusub iyo jiilkan cusub dacwadaan loo gaarsin lahaa bismillahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aali muxamedin wasaxbi wasallam wabacd waa ku dhowahay runta idaacadda fadhigan fadhi aad u qiimo badan buu ahaa culamo badan baa isugu timid iyo mas-uuliyiin badan dacwada unbaa un looga hadlahay dacwadan haddee waa xil ilaah uuna saaray waa mas-uuliyad runtiina saaran nabigu wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waa la lafa guray talooyin badan baa marka halkaas culammadii ka dhiibteen dacwada maarata wixii lagu dhaqaajin lahaa asaaliibtii dee afkaar badan baa la keenay insha allah inay dhaqan gashana waa rajaynaynaa aad baa runtii loo lafa guray aad baa waqti badan loo siiyey insha allah waxaan rajaynaynaa miro fiican inay ka soo waxaa aad muddadaa laga hadlayay intii shirka uu socday aad ku soo celceliseen cilmigii xalaqaadka ee masaajidda dabcan waxaan filayaa cilmiga xalaqaadka masaajidda aqoon badan waad u leedahay waadna taqaanaa dhallinyaradu haddii aad tala siin laheed oo kale qaabkeed u soo marteen adinkoo cilmiga xalaqaadka sidayse dadku ugu faa'iidaysan karaan runtii waxaan leenahay cilmiga asal masaajidada asal u ah masaajidada waxaaba loo dhisay in lagu cibaadaysto la camiro diinta ilaahay lagu barto nabigana calayhi salaatu wasalaam ahamiyadda uu siin jiray masaajidada waa ogtihiin markii meel uu tago masjid buu ka dhisi jiray soomaalidu nafteeda haddee waxaa weye miyi baa asal u ahayd ree miyigu waxaa weye waxay lahaayeen muxuu ahaa meelaha dugsiyada iyo saas oo kale xalaqaadka markaa iyo masaajidada ayadaa marka asal ah marka dadku waxaan leenahay runtii waxaa meelahan kale runtu waa iska muqararaad buu iyo qofka iska uun xoogaha uun iska faa'iidooyinkoo kooban laakiin cilmi asal ah qofkii rabo oo kitaab min bidaaya ilaa nihaaya fanni saas oo kale masaajidada unbaa laga helayaa marka insha allahu dadka waxaan kula talin lahaa daalucilmiga iyo dadka dulaabta ah waxaa weeye in masaajidada wayna barakaysan yihiin oo dee barako kaloo macnawi waa ku jirtee cilmigiina masaajidada ha loo soo raro oo xalaqaadka waxa weye maarata masaajidada hala keena ha lagu barto sidaasaan kula talin lahaa dadka ma soo lama dhihi karo culimada naftirkeedu way kala duwan yihiin qaabkii wax loo daraaseyn jiray mararka qaar waxaa laga yaabaa in ay yar tahay in sheekha inuu fani toosa inuu daraaseeyo ilaa uu kutubo fara badan uu markaasi daraaseeyo
ayada nafteeda markii la hela haddee tulaab badan iyo arday badan qaabka marka masaajidada wax looga baran jiray sheekh waxaa laga yaabaa inuu tafsiirka aqriyo sheekh inuu xadiidka aqriyo sheekh inuu carabiyada aqriyo sheekh inuu fiqiga aqriyo insha allah marka haddii laysu imaado dee masaajidada lasoo camiro waxaasoo dhan way iska soo baxayaan dadka waa la helayaa funuuntii sheekh waxaa weye luqa carabiga uu akhrinayaa naxwihii iyo dee sarfigii iyo balaaqadii iyo sheekh haddee fiqiga uu akhrinayaa sheekh tafsiirkii wuu akhrinayaa sheekh xadiidkii wuu akhrinayaa sheekh mustalixii sheekh waxaa weye usuul fiqigii marka waxaasoo dhan way wada imaanayaan insha allah marka waxaan leenahay uun ardada in la helo masaajidada horta aan wada camirno oo masaajidada dib looga soo laabto taa unbaa asal insha allah
jazaak allah khayr aad ayuu mahadsan yahay sheekh cumar xayaa ka lahasiinaya fursadda bismi illaahi araxmaan araxiim sala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin xaqiiqat alamri sida laga waraqabo culimmadu door weyn bay ku leeyihiin ummadda badbaadinteeda siduu nabiguba sheegay sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi sal slam culimmadu hum warihatu alambiyaa wa ina alambiyaa lam yuwarisuu dirhama walaa diinaar ilaa akhiri xadiid xadiidkaas rasuulku wuxuu ku sheegayaa sal allahu alay wasalam ambiyada culimmadu inay yihiin ambiyada dhaxalkeeda kuwii haysta culimmadu dadka mayna dhaxalsiiyen dirham iyo diinaartoona waxay dhaxalsiiyeen cilmi bay dhaxalsiiyeen ummadda ciddii cilmiga qaadataa waxay qaadatay dheef aad weyn haddaba culimmadu waa a'imada ummadda nebi maxamed sala allahu alay slam gaar ahaan marka ay azamaadka iyo fitanta waaweyn ay dhacahayaan calaa sabiili mithaal ummaddeenna waxaa ilaahay uu ku badbaadiyey wakhtigu nebigu geeriyooday abubakar sidiiq xurubu riddu ilahi u istaajiyey subxaana wa tacaala sakada lama qaadan abubakar bacdigeed hadduuna maalintaa u istaagin axmed binu xambal ilaahay wuxuu ku badbaadiyey ummadda nebi maxamed markay soo baxday qoladii muctasilada ahayd ee ummadda ku imtixaanaysay khalqu lqur'aan ilkariim qur-aanku waa makhluuq ay lahayeen kadaalika umiir dhan oo umiirulxalaqaad ah culamaaulxalaqaad baa waxay aasaaseen dowladdii ka shaqaynaysay maqrab alislaami biakmaliha ilaa andalusi gudubtay ee loodhan jiray dowla muraabidiin dadkii aasaasay culamaaulxalaqaad baa ibnu taymiya alcizi bn cabdisalaam nimanka la yaqaana waxay ka hortageen fitantii loo yaqaanay fitnatu attataar culimmadii ummadda horkacaysa bay ka mid ahaayeen culimmada muslimiintu daa'iman wa abadan saasay ahayn xataa ixtilaalkii qarnigii labaatanaad dhacay waxaa ka hortegay culimmada muslimiin gaar haddaan soomaaliya soo qaadna sheekh bashiir baa ka mid ahaa sayid maxamed cabdicali xasan baa ka mid ahaa sheekh xasan barsamo ayaa ka mid ahaa culimmadii loo yaqaanay culimada biyamaal ee fuqahada ahayd ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd culimmadii loo yaqaanay culamaa fuqahadii baardheer ayaa ka mid ahayd loo yaqaanay kubaarida loo yaqaanay waxaa ka mid yacni dhammaan culimmadaasi waxay u istaageen ka hortag waa kuwaas waa soomaaliya waxaa ka mid ah cumar mukhtaar oo libiya isaguna ka hor istaagay talyaaniga ka hortaagnaa waxaa ka mid ah sheekh maxamed cabdilwahaab isaguna xijaas ka soo baxay ummadda tawxiidka waxaa ka mid ah sheekh lagu magacsho cabdulqaadir aljazaa'iri oo isaguna faransiiska la dagaalamayey wahaakadaa culimmadu door weyn bay ku lahaayeen waxayna ahayeen derbiga ummadiyo u dhexeeya fitanta derbiga ummadiyo u dhexeeya shubahaadka derbiga ummadiyo u dhexeeya jahliga derbigii ummadda u dhexeeya waxaa la yaaba wixii nawaazil ah ee timaada ummadda ciddii ka saaraysa wakhtigaa iyada ah waxay ahaayeen daa'iman wa abadan ummadda nabi maxamed culimadeed ay ahaayeen kadaalika waxaan arkaynaa jihaadkeenan mucaasirka ah cidda dhidibada u aastay ee ummadda u soo celisay dariiqii nebi maxamed sal allah iyo sunatu tadaafuc in la geli karo oo cadowga inkastuu wenya laga hortegi karayo ummadii bilowday culimmada islaamka kamid sida cabdalla cazaan baa lagu xasuusan karaa waxaa ka mid ah sheekh cali sheekh liya sheekh maxamed mal cumar baa ka mid ahaa waxaa ka mid ah sheekh zarqaawi baa ka mid ah abuyaziid almisriyi iyo anwarkii isaguna ku shahid wadanka bosnia ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah sheekh layidha xaaris nadaar ayaa ka mid ah culimada weyn baa ka mid ahaa waxaa ka mid ah sheekh xamza alkhaamidiy baa ka mid ahaa waxaa ka mid ah abu zubayr baa ka mid ah sheekh abu zubayr baa ka mid ah sheekh xasan turki baa ka mid ah sheekh dulyadayn baa ka mid ah dhammaantood qalabkoodu waxay ku shahiideen xamladan loo yaqaana xamla saliibiya almucaasira ka hortag marka ummaddu aslanba culimmadu waa derbiga ugu weyne ummadda fitanta ka hortaagan shubuhaadka ka hortaagan dalaalka ka hortaagan cadowga ka hortaagan had iyo jeerba horkacaysaayo ummaddu door weyn bay ummadda horteeda ku leedahay weligeedna way ku lahan jirtay haddana way leedahay mustaqbalkan insha allahu tacaala shirkan kaleeta wallahi waxaan is leeyahay mutafaa'il baan ku hay mia bilmia mia bilmia boqolkiiba boqol waxaan is leeyahay shirkani tafaa'ul wanaagsan markaana waxaan fursadda siinaynaa sheekh jaamac cabdisalaam oo isagana ka mid ahaa culimadii ka qayb gashay shirkan saacadaha badan socday ee lagaga hadlayey horumarinta dacwada sheekh jaamac soo dhawow jazaak allahu khayr waan kaaga mahad celinaynaa adigoo soo koobaya bal talooyin fara badan ayaad soo jeediseen haddii aad tihiin culimadii wilaayaadka shirkaa lagaga hadlayay horumarinta dacwada bal adigu aragtidaada iyo waxyaabaha laga hadlay iyo waxa ay tahay horumarinta dacwada bismi illaah alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd waxyaalaha laga hadlay runtii wax tiro badan oo aan soo koobi karin weeye ra'yi aruurin unbay ahayd laakiin naqaashkeeda iyo kala faslinteeda iyo maaragtay waxa iskale tanfiidka dacwada marka ra'yi aaraa badan baa la aruushay oo badankeedu saas leehay aada wax ku oola waxna ka bedeli doonta mustaqbalka dacwada insha allah adigu marka kasheekh jaamac ahaan dacwadoo kale marka laga hadlayo waa mowduuc aada u weyn oo kale ka wilaayaadka ahaan oo kale marka aad fiiriso dacwada muddo dheerna ay soo socotay maktabkii dacwada wuu idiin wacay tale ayaa laidiin weydiiyey haddii aad nala wadaagto kale maxaa kugu jira oo aad isleedahay haddii sidaas iyo sidaas la samayn lahaa dacwadu way sii horumari lahayd oo halkaas ay joogto way kasii horumari lahayd maxaa isleedahay aniga waxyaalaha si gaara iigu gooxaya oo ana meeshana ka caddeeyo runtii waxaa ka mid a waxaa iila muuqataa dadweynaha in badan dadku mas-uuliyadda diinta ka saaran ma ay fahamsana ma dareensana mas-uuliyadda ama ahamiyadda cilmiga iyo khuduurada jahliga iyo dadkii towxiid la-aan inay dhimanayaan inay mataqaanaa waajibkii iyo muxaramaadkiiba aysan usan u kala soconayn arrimaha noocaasa ma fahamsana marka dadka ummadda hormoodka u ah salaadiinta iyo cuqaladooda ee mafaatix lilkhayri maqaaliiq lishari ah dadkaas inay fahmaan waajibka ka saaran ummadooda oo iyagu dacwada ay horkacaan oo culummada marka ay yidhahdaan kaale reerkeyga wax u sheega kaale meeshan wax ka sheega halkaan macad baan ka furnaa halkaan magaciisaan ka furnaa dadka iyagu arrinta ay khuseysay adduun iyo aakhiraba bulshada mas-uulka ka ah inay culeyskaas fahmaan adduun iyo aakhiraba wax wax lagu noqon karo meel lagu gaari karaa inay tahay ilaahay raalahshiisa diinta ku hormari karto ardayga raba inuu xasiliyo qeyb ka mid ah culumta sharciga ah ayuhuma afdal in xalaqaadkii uu ka qayb qaato uu haleelo iyo in isaga sidiisa fardiga ah ee aaladaas uu wax ka isticmaalayo oo wax ku barto qofka sidiisaba aaladda si fardiya inuu wax uga bartaa waa waa waa macquul maha waxaa dhici jirtay xilligii kutubta la isticmaali jiray kitaabka qofka hadduu soo gato maktabadiisa u yaallo wuxuu leeyahay kitaabka waa haystaa weligiis inuusan daalacan baa dhici karta shaamilada waa sidoo kale marka iyo makaatibtaan elektronigaahii waad haysataa waad firan waad iska taqaanaa waad baran doontaa weligiisna ma baranayo qof marka musiibadaasay leedahay inaad xoogaa wax fahmi kartaahay wax ku wax ku fahmi maysida waxaa la qaataa inaad cashar ku taxan tahay ama wax baro ama bar sida labadaas midkood baa wax ku noqon kartaa macad hadday tahay iyo haddii tahay xalaqa ay tahay masjid labada jeerba inuu qofku daalimnimo wax ku baran karaa uu heli karo xataa jamaca isba haysato wax isla barata waa wax dhan laakiin keligeeba wax isbaraya ma kuu soconayso maalinba maada aad galaysaa habeenka kale midda kale habadana midda kale marka dambe waa ku daalaysa wax dhan eber waxba meel gaarmi markaana waxaa ila joogo sheekh aadan sunni oo ka mid ah culimadii qaybta ka ahayd shirkan sheekh aadan soo dhawow warbaahinta islaamiga landulus ku soo dhawow shirkan saacado badan ayaad u fadhideen dacwada ayaad ka hadlayseen oo aaraa iyo talooyin badanna waad soo jeediseen bal andulus maxaad ku kabi lahayd iyo dadka ku dhageysanaya iyo qaabka loo horumari kara dacwada maxay kula tahay adiga الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد horta shirki waa uu soo gabagaboobay googooska su-aalihiina imanka andalus horta waan soo dhoweynaya baaraka allahu fiikum wajasaakum allahu khayra ilaahayna subxaana wa tacaala ha idinku ayido ruuxu lqudus horta mowduucu waxa weeyaan waa dacwo ila allah marka inay makaatibta ku shaqale iyo idaaradda xarakatul yani markaa shabaab almujaahidiin ka midi u qaybsanay ay noo wacday in laga tala bixiyo horta mahaamkiisa gaarka ayuu leeyahay bulshooyinka markaa islaamka ee taariikhda soo maray markaan dib u milicsano ummad markaa horu martay caqiid ahaan iyo diin ahaan iyo shareec ahaan iyo maamul ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo maxaan ku dhahdaa markaasi caskari ahaanba waxay ku horumartay inay dacwadda islaamka ay basharka ugu yeedhaysa horumartay waa in kitaabka qur-aanka ilaahay uu soo dejiyey ummaddan ee nebi maxamed loogu soo dhiibay iyo sunnadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam mufasirkii qur-aanka ah iyo sidii rasuulka iyo saxaabadii uu ardayda u noqday ay u tarjumeen inaan dadkii gaadhsiino dadkii maanta markaasi markaasay fahmayaan waxa ka maqan iyo waxa u xasilay iyo waxaa u dhiman iyo waxaa u dhammaystirmay waa meeshay ku kala saarayaan nacabka iyo gacalka oo nuurkii markaasi ilaahay uu soo dejiyey ummadda loogu iftiimiyaa taba u baahantay wasaa'il bay leedahay qaayo waa loo socdaa iminka jihaadku wasaa'ilka dacwadahu ka mid yihi dadka waxaa la rabaa dacwatu tawxiid inay gaadho marka dacwaddu annaga haddaan nahay dee dadkeena ku qancay manhajkaasi yani markaasi cisul islaamnu yahay jihaada hala horu- ha la gaadhsiiyo ummadda markaasi diinta islaamka si cisigeeda ay u gaadho waa nuqdadii dacwaddii weeyaan markaa dacwaddii majaalaad fara badan ay leedahay mar waxay ku koobantahay majaalaadka tacliimiga masaajid iyo madaaris ha noqdo marna waxay ku koobantahay caamatu naas ayaa u baahaysaa waxaa la odhan karaa meelihii tacliimta iyo dadkii u baahnaa mu- mucalimiinta iyo murabbiinta waa la keenay manaahishii waa loo dejiyey xalaqaad masaajid hoos dhac ha u jiro meelaha qaarkoodna ha ku kala buurnaadaane horta dadkii jamharadii in la gaadhsiiyo loogu tago marka caasimadda laga yimaado tuulada la tago ee beeraleyda la tago ee miyiga la tago ee dhulka deegaamada la tago dhulka biyaha la tago yacni marka darka ceelka la tago waxaa la rabaa bulshadii inay noqoto bulsho waaci ah oo maanta markaasi uu soo gaadhay risaaladii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam kan soo duulay iyo ka murtadkee u adeegaya iyo ka diidan dalkiisa lagu soo duulo la qaato oo ka horjeeda markaa khaarijka kaga yima ka murtadka ah waxay u kala taagan yihiin inay dadku kala fahmaan waa in dacwadu gaadho ummadihii futuuxaadka horumarka islaamka gaadhay bariga iyo galbeedkaba waxay ku horumariyeen inay dadkii risaalada u gudbiyeen ummaddii caajimta carabiga bareen oo kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii rasuulka loo beyinay ummaddii risaaladii halkii ay taagnayd bay ka qaadeen kuwii la gaadhsiiyey ayaa sii gaadhsiiyey kuwii la dagaalamayey baa u jihaaday innagana markaa waxaan rabnaa taklifada ina saaran culimo iyo dalabatul cilmi macnaha dadka culimada ee wax baraya ummadda iyo kuway wax bareenaya iminka noqday rag baraarugsan waxaa xilka yaallaa uu yahay jiil weeyaana jiilka ka dambeeya suu risaaladan u qaado bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waa ku dhowahay idaacadda ilaah idin barakeeyo juhdiga iyo dadaalka aad bixinaysaan Ee, shirka sida aad sheegtay duhurkii maanta si loo fariistay maktabka guud ee xarakada ee dacwada walaalka guud ee haya ayaa isugu yeeray culimmadii walaayaadka intii joogtay in sida loo hormari lahay dacwada iyo qaabkeeda iyo wadatashi kale sameeyey ragga culimmada ah marka qodobo badanna walaaluhu waa qorteen qodobo badanna waa soo jeedinay oo dacwada lagu horumarinayo hadday noqon lahayd xagga xalaqaadka hadday noqon lahayd xagga dacwo shaarica hadday noqon lahayd jawla dacwiya oo ama ifraad ah ama ij- yacni ijtimaaci ah oo wilaayaadka guuda in hawshaas ay u qumaan walaaluhu una istaagaan shicaarka la qaatana uu yahay kullunaa ducaatun ilallah dhammaantannada inaan nahoy dad diinka dadka ugu yeeray si looga faa'iideeyo ummaddana loogu faa'iideeyo insha allah waxyaabaha waxaa ka mid ahaa horumarka in laga hiigsada ay laga maarmaanka ahayd dacwada iyo gudbinteeda iyo dadka in la gaarsiiyo ee, dhaxalkii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam si saxiixana loo gaarsiiyo raxmadna ay ku dheehan tahay usluub xakiimana dadka dacwada loo gaarsiiyo iyadoo lagu dhisahayo udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana in aqoon dadka loogu yeero iyo mawcido wanaagsan dadkana maadaama shaydaan uu ku lakaban yahay in dacwada iyo diinka la gaarsiiyo risaaladii loo caddeeyo nebigu dadaalkii badan uu bixinahayey wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimuminin waatii lagu yidhi maxaa yeelay nebiga dadaal badan buu baxshay haddana dadkii inay xaqa wada qaataan ilaahay jala wacalaa hidaayat tawfiiq iyo waxa weye hidaayat albayaan waddalaala iyo kalatee tawfiiqda ilaahay baa iskale in ilaahay ummadda quluubtooda uu hidaayada geliyo lianna waxay ummadda xambaarsan yihiin khaasatan culummadu alculamaau warasatu alambiyaa dhaxalkii nebi maxamed ay xambaarsan yihiin dacwada horumarkeeda ugu horeeya waxaan isdhihi lahaa alikhlaas walmutaabaca haddii labadii shardi la helay camal kasta ilaa u laaqbanaya labada shardi aa laga fiirinaya haddii ilaahay dartii camarka aynu ula jeedno nebi maxamedna aan ku dayana calayhi salaatu wasalaam ilaa dhaxalkii nebigaa la xambaarsan yahay culummadu waa dhaxalkii nebigay wadaane haddii labadaa shardi nagala helo insha allah dacwada waa horumaraysaa oo waxay dhahaan marka laga hadlayo suurat alcasri oo kale culummadu walcasri ina alinsaana lafii khusrin wax looga badbaadahayo awalan aliimaanu billahi warasuulih ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaadna waxa weeye inaad adiga tadbiiqiso wixii aad rumaysay diinta aad rumaysay adiga inaad ku camal fasho naftaada inay ka muuqato watawaasow bilxaqi markaana aad dadka u gudbiso oo aad xaqa u dardaaranto watawaasow bisabri haddaad tiraa diin baan sheegay waa lagu aflagaadeen waa lagu cayn sabar iyo taxamul iyo dulqaad aad ayuu mahadsan yahay sheekh cabdiweli ayuu kaasi ahaa ee runtii wuxuu inagala qayb qaadanayay ee su-aalaha aan weydiinaynay culimada ee ku saabsanaa een shirkii soo gabagaboobay talooyinkii lasoo bandhigay iyo weliba sidoo kale mira dhalkiisa loo rajeynayo in laga dareemo wilaayaadka islaamiga ah ee runtii ee walaalka ee sidaaad maqlaysay culimo fara badan ayaanu halkan ku wareysanay kuwa kaloo fara badan ayaa runtii shirka ka qayb qaybgalay shirkan waxa uu ahaa een shir ee runtii si weyn loo soo qabanqaabiyey muddo fara badan socday oo lagaga hadlay een horumarinta dacwada iyo weliba sidoo kale majaalka ay ku leeyihiin culimada ee runtii marka een waxaana la dhihi karaa shirkan wuxuu ka duwan yahay shirar badan oo ka dhaca in geyigan soomaaliya shirkan marka wuxuu ku soo aadayaa iyadoo runtii een isbeddel lagu sameeyey ee maktabka guud aad buu mahadsan yahay walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayuu kaasi ahaa oo waraysanaya isagoo ku sugan halkii lagu qabtay shirka u dhexeeya culimmada wilaayaadka islaamiga iyo mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab almujaahidiin guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu